إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan in ka badan labaatan askari oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa dhimasho dhaawac ku noqday dagaalo maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo qarax lagu gubay gaari cabdibile ah ayaa waxa uu ka dhacay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalo iyo weeraro kala duwan ka fuliyey gobolada shabeellaha hoose bakool geedo jubbada hoose iyo banaadir ee dalka soomaaliya dagaal ayaa gobolka hiiraan ku dhex maray gaadi leyda dhowaan hub ka qaatay iyo maleeshiyad hubaysan oo isbaarooyin dhigta waddooyinka gobolkaas dowladda masar ayaa markii ugu horraysay ka hadashay hubkii ay shalay ku wareejisay dowladda federaalka mooryaanta ciyaal weerarada loogu yeero ayaa dib isugu soo abaabulay degmada kaaraan ee gobolka banaadir kuwaasoo bulshada dhib badan ku haya qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay hub la sheegay in dowladda masar ay soo gelisay magaalada muqdisho wilaayadii islaamiga ah ee gedo shabeellaha hoose iyo jubbada dhexe ayaa bogaadiyey beecadii ay beesha reer ugaad sharmaarke la gashay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo adkeeyey balamahaasi warka dibaddana shirkadda duulimaadyada ee kenya ayaa lumisay lacago badan oo soo geli jiray آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo talaado ah taariikhdana ay tahay afariyo labaatanka bishii sagaalaad labada kun afariyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhan in ka badan labaatan askari oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa dhimasho dhaawac ku noqday dagaalo maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo cabdisamed ayaa ka waramaya waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa weerar khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland kaasi oo maanta ka dhacayay deegaanka janaayi cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo weerarka oo ahaa mid dhagaraysan ayaa wuxuu ku bilowday sidan marka hore ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qayb ka mid a ayaa weerar ku qaaday xerada janaay cabdalle oo ay ku sugnaayeen ciidanka jubbaland kadib waxaa isku dayay inay soo dabagalaan ciidanka mujaahidiinta askar ka tirsan maamulka jubbaland ee xerada lagu weeraray askartan oo soo dabagalay ciidankii mujaahidiinta ee weeraray ayaa ku dhacay dabin adag oo ay u dhigeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab halkaasina waxaa ciidanka maamulka jubbaland lagu gaarsiiyey khasaaro culus ugu yaraan sagaal askari ayaa lagu dilay saddex ka mid ah saraakiil ayay ahaayeen halka saddex iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen qusaale oo ah abaanduule ciidan ayaa maamulka jubbaland maanta waxaa looga dilay dagaalkii ka dhacay janaayi cabdalla ganay oo ah taliyo koox isna waa la dilay ciidanka mujaahidiinta ayaa weerarkan waxa ay ku furteen hub kala duwan oo ay wateen ciidankii laga dilay maamulka jubbaland weerarku wuxuu dhacay dhowaan mar weliba waxaa laga heli karaa faahfaahin haddii ay khasaaraha sii kordhaan amaba xogo dheeraada aan helno wararkayaga iyo barnaamijyadeenna dambe ayaan inshaa allah idinkugu soo gudbi doonnaa qarax lagu gubay gaari cabdibile ah ayaa waxa uu ka dhacay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey weeraro kala duwan ee ka dhacay qaybo ka mid ah gobolada dalka haddaan ku horeyna galgaduud guutada qaraxyada ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa waxay maanta qarax ka fuliyeen duleedka degmada ceeldheer qaraxaasi ayaa waxaa lagu gubay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen ciidamada dowladda federaalka sida ay ilawareedu sheegayaan qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay sarkaal taliyo horin ah oo lagu magacaabo faarax wixii khasaaraha intaa kasoo kordha wararkeena ayaa dib ugu maqli doontaan dhanka gedo militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xero lagu magacaabo xero koowaad ee ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin degmada luuq ee gobolkaasi weerarkaasi ee khasaaraha ka dhashay weli faahfaahintiis maanan helin dhanka jubbada hoose qarax ayay mujaahidiinta ka fuliyeen degmada afmadow ayaa waxay kula egteen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska ee la baxay jubbaland sida aan wararku ku helayno waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari ee ka tirsan kuwa jubbaland geeska kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo aad u hubaysan ayaa waxay weerar ka fuliyeen degmada xudur ee ku sugan ciidamada maamulka koonfur galbeed waxaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan mana cadda khasaaraha ka dhashay weerarkaasi lagu qaaday ciidamadii ku sugnaa degmada xudur weli maanan helin dagaal ayaa gobolka hiiraan ku dhex maray gaadiidleyda dhowaan hubka qaatay iyo maleeshiyad hubaysan oo isbaarooyin dhigta waddooyinka gobolkaas zakariyo cumar ayaa faahfaahinaya dagaaladan ayaa waxay u dhexeeyeen gaadiidleyda ka howlgasha gobolka hiiraan iyo kooxo hubaysan oo jidigoyooyin dhigtay qaar ka mid ah waddooyinka isku xidhiiriya gobolkaasi waxayna dagaaladan maalintii shalay ka dhaceen deegaanka ilka cadde oo qiyaas ahaan magaalada beledweyne u jira shan iyo labaatan kilomitir iyadoo ay gaadiidleydan xirteen waddada islamarkaana ay hakada geliyeen isu socodka gaadiidka iyo dadka waxaana arrintan ay u sababeeyeen isbaarooyinka xaddadhaafka ah ee kooxahan hubaysan ay soo dhoobeen waddooyinka gobolkaasi inta la xaqiijiyey waxaa iskudhacan ku dhintay laba qof halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen laba kale mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen dhayow dagaalka wuxuu ka bilaawday waxaa iska dareemaysaa nimankan gaadiidleyda gaadiidleydii soo uruursatay oo beekaamyadoodii iyo horyahooda la yimiday isbaarana tirada badan oo labaatan iyo sideed isbaaro gaartay ayaa mataqaanaa ay ka timiday oo mataqaanaa nimankaa meesha iskugu keenay wayna ilaamiyoon oo miidiyog bay ka deeyeen oo qadkaba waa laga arki karaa hadda jilaclana way degan yihiin intana way degan yihiin nimankaan kalena waxa waaye xoogaa waddada ku furaynaa waaye xoog aa kugu muquulanaa oo ku furaysaa waddada waana car mar waaye wir rag haddaa tahay mar waaye ma garan waa laisku xoog sheegto oo laisku xarigi sheegto ah marka nin oo mataqaanaa shiididla la yidhaaho iyo qoladan gaadiidlaydaas ku dhacday wiil asiga la socday na waa dhinta waa maqlay mid kalena afka axbad ugu dhacda waa maqlay midna way jirisaa maqlay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka hirshabelle oo qayb ka ah maamulada shisheeyaha ku daaban ee ka jira dalka ayaa waxa ay la kulmaan bulshada ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo maamulkana dhibaatooyin kala duwan oo uga yimaada askarta maamulkaasi waxaana tallaabadan ay gaadiidleyda kula dagaalameen kooxahan hubaysan ay muujinaysaa halka uu gaarsiisan yahay dhibaatooyinka ay wajahayaan bulshada ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka hirshabelle dowladda masar ayaa markii ugu horreysay ka hadashay hubkii ay shalay ku wareejisay dowladda federaalka tafaasiisha warkaasi farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya
dowladda masar ayaa war rasmi ah ka soo saartay hub iyo saanad ciidan oo duug ah oo ay shalay gaarsiisay magaalada muqdisho masar ayaa xaqiijisay inay dowladda federaalka ugu deeqday kaalmo militari oo looga gol leeyahay in lagu xoojiyo awoodda ciidamada federaalka xilli ay labada dhinac gaareen heshiis iskaashi oo dhanka difaaca ah bayaan goordhow ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa lagu sheegay in shixnada hub iyo saanad ciidan ah laga dejiyey magaalada muqdisho si loogu xoojiyo waxaa loogu yeeray la dagaalanka argixisada oo loola jeedo qof kasta oo muslima oo aaminsan in diinta islaamka lagu dhaqmo iyadoo laga ambaqaadayo heshiiskii dhowaan ay xukuumadda xasan sheekh maxamuud la gashay dowladda masar bayaanka masar ayaa imaanaya saacado uun kadib markii uu dekedda muqdisho ku soo xirtay markab dagaal oo siday hub iyo saanad ciidan oo kala duwan oo masar ugu talagashay dowladda uu hogaamiyo madaxweynaha toddobaatan jirka ah ee xasan sheekh sida ay sheegayaan dad badan oo xog ogaal ah hubka ay masar ugu deeqday dowladda federaalka ayaa ah hub qadiimi ah oo ka mid ah hubkii lagu dagaalamayey xilligii dagaalkii labaad waxaana kuwa ay siisay ka mid ah madaafiic ay dowladda masar u isticmaasho inay shacabka qaahira ku ogeysiiso bisha ramadaan marka la gaaro xilliga afurka muddooyinkii dambe waxaa sii xoogaysanayay xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo masar iyada oo dhowaan uun ahayd markii diyaarad ka timid qaahira oo siday hub iyo ciidan ay ka soo degatay garoonka magaalada muqdisho xiriirkan sii xoogaysanaya ayaa yimid kadib markii ciidamada admis uu u soo dhammaaday howlgalkii duulaan ee soomaaliya kuna fashilmeen dagaalka iyo inay xarakada shabaal mujaahidiin ka adkaadaan iyadoo la filayo inay dalka isaga baxaan dabayaaqada sanadkan
mooryaanta ciyaal weerada loogu yeero ayaa dib isugu soo abaabulay degmada kaaraan ee gobolka banaadir kuwaasoo bulshada dhib badan ku haya warkaasi waxaa ka warramaya cabdalla mukhtaar degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxaa maalmahan dib ugu soo laabtay kooxihii loo yaqiinay ciyaal weerada kuwaasoo dhibaataynaya dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmadaasi muuqaal la soo dhigay baraha bulshada ayaa lagu arki karaa xaafadaha qaar wadooyinkooda oo cidlo ah isku socodkii iyo dhaqdhaqaaqiina uu hakaday meelaha qaarna uu aad u yaraaday arrintan ayaa ka dambeysay markii kooxahan burcadda ah ay dhibaatooyin kala duwan u geysteen dadweynaha ciyaal weerada ayaa waxa ay dhaawac u geysteen wiil yar oo masjid ka yimid iyagoona weydiiyey lacag baad ah kuwaasoo ugu dambeyn wiilka ka dhaawacay garabka gacanta baa ayaa dhacay ciyaal oo weeray ahayn ciyaal xaafada dugsiga oo waa ka imaaday ayaa dugsi dhexday galin kabacdina midee u dhigteen degmada kaaraan la degnaa meelay fadhiyen ha cimaamad iyo lacagkeen iyo foodafooda beebaan waa badnaa ciyaalku marka aniga lexdaa dhacmaa muddada cayaalqaadisi lacagteeda kabacdi muddada ugu lifteen ciyaal weeradaa soo bartaan gurigii dhibaato baa qobnaa ilbaagu daraad waa nooga jabsho waa noola booteeye guriga xataa mamar gurigan oraxaan oo soo gasho mid ka mid ah dadka ku dhaqan degmada kaaraan ayaa isna ka waramay dhibaatada ay burcadan ku qabaan bulshada ku nool degmada isagoona sheegay in dowladda federaalka aysan waxba ka qaban aniga waxaan deganaa gurigan waa ujeedaa dhibaatada gurigeyga haysato sida saasaa loo galay galab ilaahay keena intay kasoo degaan lacagtaan ay kasoo degaan ciyaal diikow kuwaan kalena intay ka imaadaan oo moodreen meeshaan laysku qabsanaa mar waxaa laysku qabsanaa xagga marba meel laysku qabsanaa guryan saan loo jibinayaa cid kastoo wacnada waxna loo qaba diiday kuwa ciidanka sarta koofiga lambaraadkooda xataa waa soo qortay intaad tegey wax iga caawinoo waaye booliiska nine nine one waa wacay laba jeeraan wacay wax oo ciidan ii imahayn ma arkin waa soo diraha dhahay wax soo hadduu soo amrana ma ii imaanba maamulka degmada ma aqaanba ma wacay degmada aniga war kama hayo degmada lama xariidinba maa waa been taas waa been taas waa been ciyaal waara saa'id weli bay ka socota xaafadayna anaga ah maalin ilaahay keena waa koo iyo toban saac galabnimo ka sii socdaan ah shala galabisaan weyne haddaan kuu sheegaa shala galabisaan weyne ah si fiican usoo bilaabat magaalada muqdisho waxaa aada ugu soo badanaya falalka amni darrada ah kuwaasoo ay boqolkiiba sagaashan ku lug leeyihiin ciidamada iyo saraakiisha dowladda federaalka sida ay sheegayaan dadka ka faallooda arrimaha ammaanka qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay hub la sheegay in dowladda masar ay soo gelisay magaalada muqdisho aragtida ku aadan reer muqdisho waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay hub la sheegay in dowladda masar ay soo gelisay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya hubkaasi oo ay masar ku wareejisay dowladda federaalka si ay u xoojiso danaha ay ka leedahay soomaaliya ayaa waxaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay qaar ka mid a bulshada ku dhaqan gobolka banaadir waxay sheegeen in masar aysan daacad ka ahayn hubka ay siinayso dowladda federaalka balse ay doonayso oo keliya inay soomaaliya ka dhigato aag ay ku difaacato webiga aniil oo ay isku hayaan iyaga iyo etoobiya qof walbaba aragtideeda micnaha iyo wixii fikirkeeda ay ka dhiiban kartaa hubka micnaha run ahaantii aan u arko in micnaha in la keenay ulajeeda ahaan an waxaan u arkaa inay tahay micnaha qof walba danaheeda gaarka inay wadato runtii hubka ay masar inoo keentayna ma aha micnaha taakulayn iyo garab qabasho ay noogu keentee ulajeediya dan iyada gooni u ah oo ay wadato unbay hubkaa noogu keentay marka waxaan dhihi lahaa maadaamay masar aan ka ahayn taakulayn shacab oo ay ka tahay webigeeda niil inay noogu keentay hubkaas waxaan dhihi lahaa bulshadu inay ka digtoonaato hubkaa la keenayana aynan waddankeenna iyo dalkeenna iyo ummaddeenna aynan caqabad ku noqon si kastaba dadka soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlaya hubkan ay masar ku wareejisay dowladda federaalka waxayna dadkaasi in badan oo ka mid a ay sheegayaan inuu u gacan geli doono xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda federaalka ayaa toddobaad ka hor sheegtay inaysan diyaar u ahayn dagaal ay la gasho etoobiya balse ay doonayso inay si diblomaasiyada ay ula falgasho wilaayada islaamiga ee gedo shabeellaha hoose iyo jubbada dhexe ayaa bogaadiyey beecadii ay beesha reer ugaad sharmaarke la gashay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo adkaysay balamahaasi sida warkaasi uu ku faahfaahinayo maxamed sheekh kulan ballaaran oo dhowaan dhexmaray wilaayada islaamiga ah ee gedo iyo beelweynta ugaad sharmaarke ayaa waxaa kasoo qayb galay culimaa uddiin waxgarad ka socday beesha iyo mas-uuliyiin sare oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab munaasabadda waxaa ka hadlay sidaba warbaahinta shalay laga sii daayey waxgaradka beesha culimada diinta islaamka oo ugu horeeya sheekh fu'aad maxamed kalaf haddaba waaliyaasha wilaayaadka islaamiga ah ee kalaha gedo jubbada dhexe iyo shabeellaha hoose ayaa ka hadlay madasha baycada kula gelisay beesha ugaad sharmaarka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuulaadan ayaa adkeeyey baycadii beesha la gashay xarakada mujaahidiinta al-shabaab cidda hogaanka weedo soo maamulaysa reer ugaad sharmaarka inay yihiin magacaana kugu daliil ah waxaa kaloo intaa dheer oo maanta runtii ammaan fara badan oo aan laga dhammaanayna u baahan waxa meeshaan ku qoran oo ku sharxan oo maxay tahay hadday tahay ahdaaftoodii inay waxaa weeyaan caddeeyeen baasi geesinimo leh oo gobinnimo ah oo xaqiiqo ah bay halkan ugu caddaysteen warkooda saasa caddayn ugu filan iyo waxaa weeyaan ammaan intaba ciddaa marka raayadeeda way caddaysatay waxaannu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu baryaynaa inuu ilaahay ka dhigo kuwii waxaa weeyaan qowlkooda iyo ficilkooda ilaahay iswaafajiyo inuu ilaahay ka dhigo ilaahay ugu baryayna subxaanahu wa tacaala odayaasha beesha reewgaas sharmaake ee ka dhashay beelweynta sade waxaan leenahay jazaakum allahu khayran juhdigii iyo dadaalkii faraha badnaa aad bixiseen iyo sabirkii iyo dulqaadkii aad muujiseen idinkoo odayaalah hoggaan dhaqana culamo iyo akhyaar ba isugu jira muddada intaa la-eg inaad ku samirtaan dowladaas oo adduunyadiinna iyo dadkiinnaba aad ka soo tagtaan ilaahay dartiinna aad wakhtigiinna u bixisaan taas waxay inoo muujinaysaa sida aad u garab taagantihiin kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ayay inoo muujinaysaa ree ugaas yarmaakow dardaaranno yar inaa idin dhaho marka ugu horraysa insha allahu tacaala odayaasha waxaan u dardaarmayaa maadaama afartan iyo shan cisho ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam laydin barayay oo aad cilmi badan xambaarteen cilmiga aad barateen waxaa laydinka rabaa inaad ummadda inteedii kala gaarsiisaan waa dacwo aad xambaarteen oo waajib idinku ah maanta laga bilaabo ummadda inteedii kale insha allahu tacala inaad ola laabataan oo aad gaarsiisaan sida nebigu sal allahu alayh wasalam uu yidhi balliquu canii walow aaya aayad ba allaha ka dhiga wixii ilaahay uu kuu kordhiyey waxaa lagaa rabaa inaad ummadda inteedii kale aad gaarsiisaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar
waakhiiran waxaan bogaadinayaa beesha mowqifka iyo moogtahay sharafta iyo khayrka ilaahay subhana tacaala maanta u waafajiyey ilaahay subhana tacaala ha xifdiyo ehelkooda iyo maalkooda iyo waxa weyn awlaadooda allah u xifdiyo maanta xaqiiqatan waxay doorteen dariiq fiican ayay doorteen hortoodana waa la doortay gadaashoodana waa la dooran doonaa tusaale iid waxaa noogu filan waddadan dadkii qaaday maxay la kulmeen waddadan dadka qaaday ee doortay oo ilaahay subhana tacaala waxa weyaan u run sheegay maxay la kulmeen waxaa tusaale noogu filan saxaabadii nebi maxamed sal allahu calayh wasalam oo qaarkood maanta waxa weeyaan magaca dowladdu oo noogu tahay iyagoo aqiliyo ah oo yar ayay waxa weyaan ilaahay subhana tacaala u run sheegeen nebi maxamed sal ly slam ee beeco la galeen waxay qaateen diinta ilahay subhana taala inuu suraynayaan ilaahay subhana tacaala wuxuu dhexal siiyey shareecada islaamka iyo kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebi maxamed sal dib baa loogu laabto wuxuu gaarsiiyey ilaahay subhana tacaala iyagoo noolnool oo sidan oo kale u joogo annagoo hadda aan u joogna u joogo in janno loogu bishaarayo ilahi subhana tacaala gaarsiiyey ilahi subhana tacaala gaarsiiyey inay adduunyada iyagoo aqaliyo ah oo musharidiin ah meel yar ku goodoonsan markay ilaahi subhana tacaala isku xidheen shareecada islaamka ay u istaageen inuu sareeyaan inay adduunyada boqorro ka noqdaan beesha waxaa leenaha jazaahum allahu khayran ma ahan markii ugu horreysay oo qabaa'ilada soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab beeco la galaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ku jirta dagaal caalami ah oo ay kula hardamayso shisheeyaha iyo askarta soomaalida ah mahadsanid maxamed sheekh halka warkaanad kala socotaan waa idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii shirkadda duulimaadyada ee kenya ayaa lumisay lacago badan oo soo geli jiray kenya airways oo ah shirkadda duulimaadyada ee dalka kenya ayaa lasoo warinayaa inay lumisay lacag dhan siddeetan milyan oo lacagta laga isticmaalo dalkaas tani ayaana loo sababeynayaa shaqo joojintii halkaa maalin ahayd ee ay sameeyeen shaqaalaha waaxda duulimaadka ee kenya taasi oo keentay in shirkadda uu soo gaaro khasaare xoogan sida uu sheegay madaxa fulinta ee shirkaddaas waxa uu intaa ku diray in shirkaddu ay ku khasbanaatay inay dib u celiso lacagta dadkii uu safarkoodii baaqday shaqa joojintan ay sameeyeen shaqaalaha iyo shirkadda duulimaadyada ee kenya ayaa imaaday kadib markii kenya ay heshiis la gashay shirkaddii adani ee laga leeyahay dalka indiya taasoo iyadana duulimaadyada qaabilsan warkii alfurqaanna dhegeystayaal waa nageyntaa